shan askari oo ka tirsan ciidamada booliiska dalkani kenya ayaa maanta lagu dilay deegaanka mandheera deegaanka loo yaqaana ramodimtoda countigaasi sidoo kalena halkaasi waxaa lagu dhaawacay afar ka tirsan ciidamada booliiska oo la socday shantaasi dhimatay ciidamadana ayaa waxaa la sheegay inay soo gelbinayeen shirkada basaska ee maka rikaab saara oo si caadiyan ahba ay ciidamadaasi mar walba ay u soo gelbiyaan soona gaarsiiyaan deegaanka wajeer taliyaha ciidanka booliiskaha ee countiga mandheera joborijo ayaa idaacadda v o eda u xaqiijiyey in dilkaasi uu dhacay shan ayaa halkaasi ku tagtay sidoo kalena afar ayaa halkaasi nooga dhaawacantay taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in halkaasi ay ku gubeen koox uu tuhunsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada al-shabaab gaarigii ciidamada booliiska ay ku safrayeen ay wateen taasoo uu sheegay ilaa iyo iminka in halkaasi diyaarad ay u direen ayna ka soo qaadayaan meydadka shantaasi sidoo kalena ay halkaasi ka soo daabuli doonaan afarta askari oo uu sheegay inay iminka bad qabaan gaarigii halkaas ayaa lagu gubay labadii saarneedna halkaas ayaa lagu gubay aan idhaahda guud ahaan shantuba waa la wada gubay waxaan idiin xaqiijin karaa in afarta kale ay iminka bad qabaan si toos ayaan waxaan oola hadlay taliyihii hogaaminayey wuxuuna ii sheegay in dhammaantood ay bad qabaan iminkana waxaa kusii socda ciidamada iyaga oo doonayo in halkaasi ay ka soo qaadaan job ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in muwaadiniintii kenyaanka ah ay ciidamadaasi u dhinteen ay dhammaantood bad qabaan ayna ka difaaceen raggii hubaysnaa ee soo weeraro uu tuhunsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada al-shabaab halkaasna iminka u direen balatiyo ciidamada dalkani kenya oo raacdaysanaya waxa uu ku sheegay raggii ka soo gudbay xuduudda kenya iyo soomaaliya kaabkii gaariga saarnaa dhammaantood way bad qabaan way imaanayaan oo iminka ayay ku soo socdaan magaalada mandheera waad arki doontaan waadna la hadli doontaan keliya waxa halkaasi ku dhintay saraakiishii ammaanka ee sugayay ammaanka rikaabkaasi ma jirto in xarakada al-shabaab ilaa iyo iminka ay sheegatay dilkaasi base dhacdo walba oo ka dhacda gobolkan ama dalkani kenya dhabarka ayaa ciidamada ammaanka dalkani kenya waxay u saaraan xarakada al-shabaab dilka ka dhacay iminka deegaanka ramo xilligan rabadlaanka ayaa sidoo kale waxaa cambaareeyey gobonatoraha mandera county mudane cali roba oo ku sheegay inuu yahay dil laxdin leh muwaadiniin kenyaan aan loo geystay loona baahan yahay in xabsiga loo soo tixaaba raggii ka dambeeyey dilkaasi weerarada noocan oo kale ciidamada booliiska lala beegsanaya ayaa waxay ahaayeen kuwa ku soo yaraanaya gobolkan iminkana waxaad moodaa in uu soo bilaamayo weerarada noocan oo kalea laamaha ammaanka dalkani kenya ayaa dhammaan waxay isdaadiyeen xuduudda kenya iyo soomaaliya isku xirto si walba oo ay ku ilaalin lahaayeen muwaadiniinta kenyaanka balse gudaha dalkani kenya ayaa mar walba waxaa ka dhacaya dhacdooyin noocan oo kale ah oo shacabka argagixiso gelin karo xilli walba maxamed faarax shire v o a garisa